walaal waad mahadsan tahay nuur waxay deeqdu ka koobnayd lacag dhan hal milyan oo dollar oo ay soo dhiibeen shacabka jabuuti waad og tahay magaalada muqdisho waxaa ku dhacday musiibo maalinkii ay taariikhdu ahayd afar iyo tobankii bishii octoober aan soo dhaafnay dad masaakiin ah oo shacab ah in lagu gumaaday masiibadaasi dadka reer jabuuti aada iyo aada ayay ula dareemeen walaalahooda soomaaliya madaxweynuhuna si dhaksa ayuu uga soo jawaabo gurmud dawooyin iyo dhakhtaro caafimaad oo soddon gaaray baa waagaa lasoo diray dabadeed waxa uu ka codsaday shacabka reer jabuuti inay gurmud ay ka qeyb galaan gurmadka maaragtaana shacabka soomaaliyeed masiibada ku dhacday waa gartay taas iyagoo ka jawaabaya reer jabuuti ayaa waxay baananka laga furay xisaabood tabarucaadka la dhigo lacagtii ayaa maaragtana lasoo gebagabeeyey ururinteedii oo naloo soo diray lacagtii ayaa maanta anoo anoo metelayaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo shacabka jabuuti ayaan guddoonsiiyey guddiga qaran ee maaragtana gurmadka waa garta marka lacagahaasi ma waxa ugu tala gasheen dad gaar ah mise keliya dadkii ku dhaawacmay qarixii afar iyo tobankii octoober
guddi waxaa la sameeyey oo ay soomaaliya samaysay u gaar ah musiibadaasi ka dhacday maaragtan kilomitr-ka afraad guddigaasi isaga ayaa haysta markaa dadkii ku dhibaatoobay ama ku waxyeeloobay qaraxa iyo qaraxyadii maaragtane markaa dhacay iyaga ayaa maaragtane la guddoonsiiyaa dabadeedna iyaga ayaa liisaska iyo dadka dhibaataysan kuwa dhakhtarada yaala iyo kuwa kasoo baxay oo haysta kolka iyaga ayaa kolba siday u arkayaan iyo u guddoonsiiya dadka laakiin anagu guddiga ayaan gacanta kaga ridnay ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliyana marag ayuu ka hayo wuu joogay dabcan guddiga waxa uu madaxa oday weyn oo la idhaahdo maaragtane shirwac waxaa iyaguna xubno ka maaragtane culamo ay kamid yihiin sheekh cali wajiis iyo sheekh nuur nuur baaruud oo labaduba maaragtane nala joogay iyaga ayaa markaa gacanta kaga ridnay lacagtaasi sheeg ay safaaraddu leedahay oo ah one million amase hal million oo dollar waa garta marka dhakhaatiirta aada sheegtay in madaxweynaha jabuuti uu usoo diray markii ay masiibada dhacday weli ma ka howlgalaan xamar mise dib ayay u laabteen
dhakhtaradaasi waa ka howlgaleen xamar si fiican ayayna uga howlgaleen dadkii dhaawacyada fudfudub ahaa xilligii ay dhameeyeen dad fara badan waa tii dibadda loo qaaday oo maaragtane serious ah laakiin dadkii dhaawacyada fudud ahaa ama la qaadin ayay iyagu ka howlgaleen shaqadoodii waa dhamaysteen toddoba qof oo ay halkan qalin ugu samayn kari waayeenna jabuuti ayay usii qaateen markii ay noqonayeen si halkaa ugu daweeyaan waayahay marka ugu dambeyntii waxaan ognahay in soomaaliya iyo jabuuti uu ka dhexeeyo xiriir walaaltinimo marka dhinaca diblomaasiyadda waqtilxaadirkan mudane safir maxaad ku sifayn kartaa calaaqada diblomaasiyadeed ee labada waddan wallahi waa calaaqadii awalba jiraysa ee walaaltinimo annaga iyo soomaaliya waxaa nahay dad walaalo ah oo leh taariikh walaalnimo isku af isku diin isku dhaqan iyo dhiig ayaan nahay marka cilaaqaadka iyaga maaragtana diblomaasiyadeed waa sidii awal iyo si kasii wanaagsan waxaana rajeyneynaa inaan uliya diirkeeda aan isku nahay aan sii ahaana weligan